khidmada dowlada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka jira diyaargarowgii ugu dambeeyey lagu diyaargaroowa in soo dhaweyntii balaareed lagu sameeyo ducala idmo madaxweynahiina sharafta leh maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku imaanayo magaalada baraawe iyadoo maanta kaasina yahay macnaheeda in xarigga laga jaro xarunta madaxtooyada koonfur galbeed kumeel gaarka magaret oo dhisma qorshahooda ama socdaalku wuxuu ka kooban yahay qolo oo waxaa ka horeeyeen maalmaha yani saddex cisho ka hor yimaaday qolo ajanabi oo sood afrikaan ah oo laga reebay inay dekada magaalada baraawe ee dhisaan injineero ah oo isku jiraan iyo nimanka oo wakiilyaasha sood afrikaan waaye maalmahan ay joogeen dekadiya muxuu ahay dhismaheeda muxuu ahay bilaabahayo marka qoladaas ay ka horeeyeen madaxweynaha meelaha tagaa waxaa kamid ah dekada inuu arko meesha laga dhisaayo iyo qaabka la dhisaayo iyo xaruntii madaxtooyada kumeelgaarka yani ah oo xarinka oo ka jiraayo iyo airportkii oo sitaas ugu dhawaaqa isaga dhismaysa inuu bilaabi doono yani waa intaba yani socdaalkiisa oo dhowr meel koobaya magara runtii waxaa dadka lagu wargelinaya waxay tahay in madaxweynaha shariif xasan sheekh aadan imaatinkiisi soo dhaweyn balaaran loo sameeyo shacabka reer baraawe maadaama dad dad dowlad jecel ay yihiin madaxweynahooda jecel yihiin inay madaxweynaha si diirad leh usoo dhaweeyaan laisku soo baxo aroortii hore diyaargaradaas loo galo madaxweynaha imaatinkiisi ayaa lagu wargelinayaa ammaanka guud ee magaalada baraadana iyo baafiyaadana aada loo adkeeyey waxaana arrintaas aad iyo aad yani u xoojiyey saaxiibadana amison ciidamada xooga dalka militariga nabad sugidda booliska dhammaan muxuu ahay waa cabsi balaaran oo arkay maamulka yani oo garab socdaa magara